dhalinyarada ku shaqaysta xirfadda timo jarista ah ee beledweyne ayaa waxaa soo wajahday shaqo yari kadib markii ay ku soo bateen magaalada goobaha lagu jaro timaha meelaha qaar ayaa lagu jaraa tinta wax ka yar hal doolar taas oo sabab u ah timo jarayaasha kusoo badanaya magaalada beledweyne qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta xirfadani timo jarista ayaa ka warbixiyey shaqo yarida soo wajahday iyo sida ay noloshooda u maareeyaan waxaan ka mid ahay timo jarayaasha ka howlgalo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan yacni sanadihii hore goobax badan aan ka shaqeynayaa aan kamid ahay dadka ka shaqeeyo yacni sanadihii hore waxay ahaayeen yacni way ku yaraayeen magaalada waxaana ka maarey jirnay nolosha qoyska ayaan ka maareyn jirnay yacni waxaa la arki jiray yoomkii ayagoo mataqaanaa ay goobtaada kugu soo galayaan dad fara badan maalinta mashquul ay iska tahay aan arki jirnay yacni sanadihii u dambeeyey waxaa kusoo batay timo jarayaasha maalintii waxaa laga yaabaa inaysan ku imaanin dad aada u badan ee ay ku yimaadeen laba qof iyo hal qof ay macmiil ay ku yimaadeen sidaasna mataqaanaa aan looga maari karin nolosha way adkaatay waxaana dhibkaas dhan waxaa keenay yacni soo badashada ay kusoo bateen yacni farqi a udhexeeyo sidii hore sanadii hore iyo sanadkan hadda aan ku jirnay weliba sanadkii ka horreeyey yacni farqi a udhexeeyo dadka yacni ka maareyn jiray noloshoodii yacni waxaa laga yaabaa hadda inaysan ka maareyn karin nolosha qoyska ay ka maareyn karin ee ay ku adag tahay waxaa jira markii hore goobo cayiman ay ku yaaleen tamajarayaasha haddana waxaa arkaysaa ayagoo meel walba ka furan yacni meel dukaan agtiisa meelihii oo mataqaanaa caafimaadka agtooda ka furan iska yacni iska soo horjeedaan markii horena waxaa le mataqaanaa oo qaas u ahayd inaa goobo cayiman ay ka furnaayeen halkaasna aan ku shaqayn jirnay balse hadda soo badashada ay soo bateen ayaa caqabadaas aydana mataqaanaa gaar u ah aadan u wanaagsanahay shaqadan tamajarahana dhowr iyo toban sanaan ku jiraa maasha allah alxamdulilah naftayda iyo nafta reelkayga kulli dhammaan waa ka kaafiyaa aad iyo aad dhowr cunug hadda aan waxaa jirta shaqo baratay aan ku nasanay haddana weli waa sii wadnaa dhalinyarada waxaan leenahay dadka shaqa la-aanta ay kugu kaleen xirfadda timo jarista ayaa ka mid ah xirfadaha inta badan ay ku shaqaystaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaana magaalada beledweyne marba marka ka dambeysa kusoo badanaya goobaha tinta lagu jaro taas oo keentay inuu hoos u dhaco dhaqaalihii ay dhalinyarada xirfadani ku shaqaysta markii hore ka samayn jireen